بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن شرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كنتون يسديد وحن شرحنا مسائشة باب كلبية تمناد باب كيو باب يشيخو baab min ashirki shirkiga waxaa ka mid a alisticaadatu bikayr illaah in ilaahay waxaan ahayn la magan galo waxa uu shiikhu keenay oo baabkii markii uu ka soo hadlay adiladii ayuu masaa'il dhowra shan mas'alo ayuu ka soo saaray shantaa mas'alo ayaynu ku sharaxaynaa insha allahu tabaaraka watacaala cashirkan qaala waxau yidhi shiikhu raximah allahu tacaala fiihi masaa'il waxaa ku sugan baabkan masaa'il laga qaadanayo al-uulaa midda ugu horeysa waxa weeye waa tafsiiru l aayah ay aayaddii fii suurati jinni waanu soo sharaxnay oo shiikhu deliishaday oo uu yidhi allah subxaanah wa tacaala wa annahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa tafsiirkeeda waa soo caddaynay oo culummadu laba qowl inay ku sheegeen oo ay yidhaahdeen qaar fasaaduuhum rahaqan ay khawfan cabsi bay u kordhisay kuwii insiga ahaa markii ay jinnigii magan galeen ayay taasi waxay usii kordhisay cabsi iyo dhibaato iyo walwal leanna waa tii jaahiligii waxay magan geli jireen jinnigii qaarna culummadu waxay idhahdeen fasaaduuhum rahaqan ay jinnigii bay waxay u kordhisay waxa weeye xadgudub iyo duqyaan iyo isla weynan iyo kibir markii ay mushrikiintii yidhaahdeen markay meel cidlaha degaan waatay ohan jireen acuudu bisayidi haada alwaadi min sufahaa'i qowmihi markaasuu kibir iyo qooq iyo wuxuu ka qaaday isla weynan marka labadaba kii lagu fasirabaa labadiiba waa min baabi shirki iyo waxay gelaysaa xadgudub ayay labadiiba noqonayaan tafsiirkeeda waa inoo caddaaday marka aayadda waxaana laga qaatay inayna bannaanayn in wax makhluuqa la magan galo waayo haddii makhluuq la magan galo shirki bay noqonaysaa laakiin waa inaga caddaynay qowlkii sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala waa fii maa laa yaqdiru ila allah wixii uunan qofku awoodi karin ee ilaahay maa cid kale aysan awoodin ilaahay baa laga loo magan galaa laakiin cid kale looma magan galo wey athaaniya midda labaad waxa uu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala kownuhu min ashirki ay macnaha alisticaadatu bikayr illaah inay shirki tahay ayaa inoo caddaatay haddii waxaan allah ahayn la magan galo waxaasna uu yahay wax aan ilaahay maaha cid kala awoodin waxay noqonaysaa shirki maalan ama wuxuu magan galay cid dhimatay ama cid ka maqan ayuu dhibaato ka magan galay markaa waxay noqonaysaa shirki waayo wax dhintayna waxba ma awoodaan wax kaa maqanna waxba kuma tari karaan waxaana aad ka cabsanaysidna hadday tahay waxaan ilaahay maa cid kale kaa celin karin inaad marka cid kale magan geshid waxay noqonaysaa shirki waayo waa tii inoo caddeeyeen culummadu alisticaadatu bikayr illaahi fii maa laa yaqdiru ila allah shirkun waa shirki wey athaalitha midda saddexaad masalada saddexaad waxa uu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala waa masalada saddexaad waxa uu yidhi xadiidka ayaa loo delishanayaa alistidlaalu calaa dalika bilxadiid macnaha inay arrintaa alisticaadatu bikayr illaahi shirkun inay tahay waxaa loo deliishanayaa xadiidka waa xadiidkii khawlah oo nebigu uu yidhi calayhi salaatu wassalaam man nazala manzilan faqaala yidhaahda acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq lam yaduruhu shayun xataa yarxala minhu min dalik ay macnaha min dalik almakaan ay min almakaan waxaa loo deliishanayaa markaa xadiidkaasaa loo deliishanayaa alisticaadatu bilmakhluuq inay shirki tahay waayo sababtu wuxuu yidhi shiikhu waa sii tacliiliyey lianna alculamaa culummadii yastadiluuna waxay u deliishanayeen calaa anna kalimaat ilah kalimaadka ilaahay ay ataamaat kalimaat ilaahi taamaati inay yihiin hayru makhluuqa ayay u deliishadeen oo ay yihiin min sifaat illaah sababtu maxay tahay lianna alisticaadata bilmakhluuqi shirkun in waxa weye wax makhluuqa la magan galaa waa shirki weeye idan marka xadiidku wuxuu inoo waadixiyey oo waadix ka dhigay in laba faa'iidaa laga qaadanaya kow marka ugu horeysa sifaadkan maaragtay nebigu uu yiri qofka yidhaahda acuudu bikalimaat illaahi taamaat kalimaadka ilaahay ataamaati dhammaystiran waa min sifaatihi ee maaha makhluuq maaha qur-aankaana ka mid ah oo qur-aanku makhluuq maaha ee waa min kalimaat illaah idan marka waxaa la inagu booriyey inaynu magan galla allah subxaanah wa tacaala ilaahay sifaadkiisa waa la magan geli karaa waxa weeye maaragtay asmaadiisa kulli waa adoo ilaahay magan galay ayay markaa noqonaysaa markaas ma noqonayso inaad wax makhluuqa magan gashay marka daliilku wuxuu u yahay xadiidku inaynan kalimaadka ilaahay makhluuq ahayn bilcagsi marka wax makhluuqa lama magangelayo marka xadiidkuna sababtu ku yimid waxay ahayd dadkii jaahiliga ahaa wax makhluuqa oo jinniyay magan geli jireen nebiguna wuxuu tilmaamay in kalimaadka ilaah la magan galo idan marka halkaa waxaad ka garanaysaa kalimaadka ilaahay makhluuq ma aha ee waa ilaahay baa la magan galay markaa waa sifaadkiisii waayo intuu nebigu inaga nahiyo wax makhluuqa in la magan galo haddana wax makhluuqa magan gala suurtagal maa marka xadiidka ayaa waadixinaya oo raddi ku ah inaan waxa weye la magan gelaynin wax makhluuqa waxay doonaanba ha noqdeene araabica waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa shiikhu ma sheegin macnaha laakiin macnaha inay xadiidkaas ay tahay macnaha tambiih mar walba oo shareecada islaamka wax la joojiyo oo haddii wax shirkiya dadkii laga joojiyo wuxuu nebigu markaa u tilmaamayay dadka waxa khayrku ku jiro hadda matalan ducadoodii iyagu ay magan geli jireen jinka ayaa la joojiyey markaasaa dadkii waxaa lagu booriyey oo lagu irshaadiyey inay ilaahay magan galaan marka waa albaabka sharka in laga xiro dadka albaabka khayrkana loo furo wuxuu yidhahdaa marka sheekh cuthaymeyn markuu sharaxaayo wahaakadaa yambaqii waxa weeye addaaciya qofka daaciga ah waxaa habboon inuu dadka markuu wax ka nahiyo xumaana inuu u tilmaamo waxa khayrku ugu jiriyo wanaaggu ha dariiqa wanaaggu kuugu jiro in qofka loo tilmaamo dariiqa wanaagga waayo qofka diintiisii iyo wanaaggiisii oo dhan baa u badbaadaya taas ayaa marka wanaaggu ku jira sidaa nebiguba u booriyey qur-aankana waa ku sugan tahay allah markuu nahiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacina nebiga ha odhanina raacinaa intaa laguma joojin laakiin waxaa la yidhi yaa yaladina aamanu laa taqu raacina walaakin quluu qowl undurnaa na soo eeg undurnaa marka undurnaa waa kelimad wanaagsan waa noo koro waa na ilaali raacinaana waa kelimad xun oo waxa weeye ay yahuuddu isticmaalayeen oo doqonkayagiiyo waxa wax magaradka ah oo kale iyo bay nebigay ku caayayeen idan marka khulaasatul qowl kitaabka iyo sunnahaba aad bay ugu badan tahay markii wax xun dadka laga reebo waxa wanaagsan ayaa lagu booriyaa sidaa daraaddeed marka xadiidkani saasoo kale ku tusayaa markii shirkigii laga awday waxaa la baray dadkii ducadan kooban oo wanaagsan الرابعة مسألة أفراد وحو يرشيخو فضيلة هذا هذا الدعاء مع اختصاري وحوي الدعاء ذا فضل يا وناقة أي هاي أولي دعاء قابن وي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قفك صاحب دنكرا wuxuu deliishanaya marka deliishanayaa faa'iidadan ka dhalatay leannuu nebigu wuxuu tilmaamay lam yaduruhu shay-un xataa yarxala minhu min dalika almakaan macnaha wuxuu nebigu tilmaamay qofku hadduu yidhaahdo ereygaa keliya acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq faa'iidadii maxay noqotay wax dhibaya ma jiraan ilaa uu meeshaa ka guuro idan waa faa'ida cadiima iyadoo ma alikhtisaar oo aad u gaaban tahay xadiidku u gaaban yahay oo qof walba xifdin karo oo wax aad u kooban u yahay ayaa haddana faa'iidada weyn oo cadiimkaa laga helayaa oo sharkii iyo dhibaatadii kugu dhici lahayd oo dhan ilaahay kaaga xijaabaya marka waxaa loo baahan yahay inuu qofku barto oo mar walba u akhristo ayaa aad iyo aad u muhiima الخامسة مسألة الشناد وحو يرى الشيخ رحمه الله تعالى أن كون الشيء يحصل منه منفعة دنيوية معناها الشيء إني كاسو قادو أو أدكهل يسد مركز سميسد وح أدون كاغا كو أنفعية أما دب كاعلينية كدفع شر دب معناها كاعلينية أو جلبي manfacatin ama wanaag kuu soo jiidaya hadduu shaygaa yahay laa yadullu kutusi mayo oo loo deliishan mayo kama dhalanayso calaa annahu laysa min ashirki inuusan shirki ahayn wuxuu ka istimbaadayaa shiikhu macnaha waxay aaminsanaayeen gaaladii jaahiliga ahaa hadduu baadiye inte marayo uu yidhaahdo acuudu bisayidi haada alwaadi min sufahaa'i qowmihi inay markaa jinkii dhibaynin markaa wuxuu leeyahay faa'idaan helayoo markii aan magan galay dhibaata ima gaarin haa dhibaata ima gaarin haddaba marka taasi kuma tusaysa waxa aad samaysay inaysan shirki ahayn bal waa shirki wey ee waxaa dhici karta waxaan adiga adduunyaad ka eegtay ee aawey diintaadii iyo aakhiradaadii aawo wax badan oo adduunyada manfaco kuu keenaya ayaa aakhiradaadii baabi'inaya marka waxyaalo badan oo xaaraam ah masalan waxaa ku tusaalayan culammadu zinadii waa xaaraam qofkii wuxuu leeyahay manfaco iyo wanaag baa iigu jira hadda kuu xalaalayn mayso shirkigii waa xaaraam wey waa shirki marka qaar baa hadda matalan waxay odhanayaan dhibaata igu dhacday markaasaan waxaan u dhawaaqday wali fulaan ama sheekh cabdiqaadir jeylaaniow ama sheekh aweysow ama awow hebelow dhibaatadii baa la iga badbaadiyey buu ku leeyay taa marka ma ku tusaysa inaadan shirki ku dhicin waxaa dhici karta adiga in lagugu sii imtixaamay oo lagu sii fidneeyey oo imtixaanan adiga imtixaan lagu imtixaamayo arrintaa lagugu sameeyey waana dhacdaa xaqiiqatan bay u dhacdaa hadda ka hor nin baa maalin waxa uu igu yidhi arrintaasoo kale intaan ka hadlo wuxuu yidhi waxaa dhacday buu yidhi baadiyaan lugeynaynay anigiyo nin baa geel naga baxsaday geeli meel oo libaax leh oo khatara ayuu nooga baxsaday buu yidhi markaasaan anigu ilaahay baan baryey buu yidhi oon ilaahay baan waxaan ka baryey ilaahu geelaygii ilaahu hashaydii ii badbaadi ninkii ila socdayna waxa uu magan galay buu yidhi awliyo iyo shacawar jilaani iyo awow hebelow iyo nadar buu galo waxau yidhi waxbaan idii qalayaa haddii hashaydii badbaado cabaar markaan soconnay oo muddo soconnay oo waxaan u nimid buu yidhi hashaydiiyo libaax cunay tiisiina waa badbaado waa helay buu taa marka kuma tusayso inuu ninkaana shirki ku dhicin waxaan ku yidhi marka akhi adigana waa lagu imtixaamay isagana waa la fidneeyey adigii waa lagu imtixaamoo caqiidadaada ayaa la arkay inay waad ka caqiido fiicnayd sidaa daraaddeed markaa iimaan inaad arrintan ka sii qaadid hashaani saacaddii ilaahay u qadiray dhiman lahayd ma dhaafteen waana dhimatay tiisana waa lagu ibtileeyo imtixaan iyo ibtilaabuu ku dhacay iyo shirkiye melegeediimaan gelin marka ha aaminin oo ha oranin maxaa taydii u dhimatay tiisiina loo badbaadiyey waxaan waa imtixaan min allah weeye marka waa lagugu imtixaamayaa oo adduunku waa imtixaan qofka daalimka ah dad badan baad arkaysaa nebigu waatuu yidhi xadiidka saxiixa ina allaha layu- la yumli lidaalim qofka daalimka ah ilaahay waa uu seeto dheereeyaa istidraaj baa la yidhaahdaa marka hamoodin markaad inta shirki ku dhacday wixii aad rabtay aad helaysid hamoodin marka inuu ilaahay shirkigan raalli ka yahaye shaydaan baa ku duubsaday bal waxay yidhahdeen culummadu waxaa dhici kartaa qofku markuu dhibaato la kulmo bad isagoo ku harqaday ama dhibaata ku timid markuu awliyadaa baryo shayaadiin inay soo badbaadiyaan oo inta gacanta qabtaan bannaanka keenaan si uu shirkigaa ugu sii socdo oo sidaa shirkigaa ugu dhinto oo hadhow markaa uu naar la galo idan marka wax walba wax ka muhiimsan waa diinta weeye ee shay walba waxaa la eegayaa bidaatihi shaygaani diinta islaamku maxay ka qabtaa ee wanaag baa laga helay iyo manfaca laga helay maya sixirkaba dad baa ka faa'iidaysta oo manfaco ka hela dulmiga iyo boobka dad baa xoola ku hela marka ma u banaynaysaa waa maya idan xalaasha iyo xaaraamtu kuma xiraa iyo shirkiga iyo kuma xiraa waxaan faa'iide adduunyo abaan ka helaye waxay ku xiran tahay shareecada islaamku maxay ka qabtaa weye marka yaan lagu kadsoomin waxyaalaha shirkiyaadka waxyaalaha jinka loo qalayo marka la magangelayo loo dhawaaqanayo ee dad dhintay haddana hadhow markaa qofkii badbaadayo yaan lagu kadsoomin waa ibtilaa iyo imtixaan weeye qofku waa inuu iska ilaaliyo weeye waxaasna waa fitno waa la isku fidnaynayaa walciyaadu billaah calaa kulli xaal marka waxyaalahaas shirkiga oo dhan inaynu ka dheeraano weye khulaasatu lqowlna waxa weye baabka waxaa inooga caddaaday shiikhu shantaa faa'iido ka soo saaray waxaa inooga caddaatay alisticaadatu bikayri illaahi fima laa yaqdiru ila allah shirkun inay tahay amaa in qofkii wax uu awoodi karo laga ma- laga- loo magan galaa oo matalan eh, magan loo noqdaa laa xaraj wax dhibaato a male waxaan kaloo dhibaato ahayn waxa weeye eh, waxaa kaloo inooga caddaatay kelimaadka ilaahay iyo marka la magan gelayana waa min baabi tawasul saynu xal soo caddaynay waa min baabi tawasul oo ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo kelimaadkiisa iyo waa loogu tawasuli karaa sida saxiixa oo tawasulka saxiixa uu ku caddeeyey asheikh alalbani raximah allahu tacaala risaaladiisa ee tawasulka uu kaga hadlay oo uu ku taxqiiqiyey insha allahu tabaaraka watacaala marka intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa baabka walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin